alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalih saxbihi wasalama tasliima kasiira faslun xuquuqu nabiyi sala allahu calayhi wasalama wa asxaabih casharadii ugu dambeeyey waxaa mualifku inoogu soo tilmaamay umuur maqan diinteena sharafta lina inoo sheegtay oo ay tahay in la rumeeyo waxaanu sharax u ahaa casharadii ugu dambeeyey rukni ka mida arkaanta iimaanka oo ah walyowmi alaakhir alyowm alaakhir in la rumeeyo markuu taasoo dhammeeyey baa halkana mualifku wuxuu ka bilaabayaa inuu inoo caddeeyo xuquuqda rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam uu ku leeyahay dadka iyo xuquuqda asxaabtiisa qaala wuxuu ihi mualifku calayhi raxmat ullah faslun wamuxamadu nabi muxamed sala allahu calayhi wasalama rasuulu llah rasuulkii ilaahay weeye waa kii ilaahay uu soo diray khaatamu nabiyiina nebiyada kii lagu khatimay weeye wasayidu lmursaliina rususha sayidkoodii weeye kii ugu mudnaa weeye rusushii la diray laa yasixu asixi maayo iimaanu cabdin addoonna iimaankii asixi maayo xataa yu'mina ilaa uu ka rumaynayo birisaalatihi risaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo wayashhada uu ka qiraayo binubuwatihi nebinimadiisa walaa yuqudaa la kala saari maayo baynannaasi dadka fi lqiyaamati maalinka qiyaame lagu kala saari maayo ilaa bishafaacatihi shafaacadiisa maahaane shafaacadiisa maahaane wax kale lagu kala saari maayo walaa yadkhulu ljannata jannadana geli maayo ummatun ummadi geli maysa ilaa bacda dukhuuli ummatih ummaddiisu markay gasho dabadeed mooyaane wuxuu halkan markaa doonayaa inuu sheekhu tiriyo raxmat ullaahi calayhi khasaaista iyo xuquuqda rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wax ka mid a ugu horeyn ilaahay jalla wacalaa dadka uu abuuray iyo makhluuqiisa waxa ugu fadli badan rususha haddana ambiyadaa ku xiga haddana sidiiqiintaa ku xiga shuhadadaa ku xiga saalixiintaa ku xiga dadkan ilaahay abuuray isku martaba maahe waa la kala darajo sarreeyaa ilaahay baa yidhi waman yutic illaaha waarasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai waasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa rususha dadka ugu fadliga badanna waxaa ugu sii fadli badnaa shan ka mida oolul casmi waxa weeye la ysku odhan jiray shantaana ilaahay wuxuu ku tiriyey yacnii oo uu isku raaciyey laba meeloodoo qur-aanka ka mid ah suuratu alaxzaab iyo suuratu shuuraa waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum waminka wamin nuuxin waibraahiima wamuusa waciise bni maryam iyo qowlu llahi jala wacalaa sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih labadaa meeloodba rususha lagu sheegay shan weeye shantaa nabigeenna muxameda ka koowa sala allahu calayhi wasalama nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise ulul casmi baa la ydhaah fasbir kamaa sabara ulul casmi min arusul ulul casmigaana waxaa ugu sii fadli badan nabigeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam arrimaha haddaba halkaa sheekhu uu ku sheegay koow waa inuu rasuulkii ilaahay yahay ilaahay baa qur-aanka ku yihi muxamedun rasuulu llah ilaahay baa yihi laqad jaءakum rasuulu min anfusikum casiizu calayhi ma canitum xariisu calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim inaa arsalnaa ilaykum rasuula shaahida calaykum kama arsalnaa ilaa fircawna rasuula rasuulu min allaahi yatluu suxufa muahara adilada faraha badan ee macluumkabaa u daliila rasuul kelmada la ydhaa rasuul waa facuul weeyi calaa wasni facuul facuul ha ahaatee waa bimacnaa mufcal waa bimacnaa waxa weeye mufcal markaa rasuul ay mursal bay noqonaysaa mursal rasuulun ay mursalun waa mid la diray oo lasoo diray yaa soo diray ilaahay baa soo diray jala wacala rasuulu min allah waa ta labaadee waa khaatamu nabiyiin aayadda waxa u daliila qur-aanka ah eh maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama nabiyiin wa khaatima nabiyiinna waa la akhriyey oo bifatxi ta wa khaatama nabiyiin iyo wa khaatima nabiyiin waa qiraa'ataani sabciyatan sabca qiraa'aadkay qaarna fadxaynayaan taada qaarna hoos dhigayaan nebiyada waa kii khatimay iyo waa kii lagu khatimay labada macnoba ama labada qiraabo waa waxay sheegayaan nebiyada inuu ugu dambeeye nebigeenni moxamed aha sala allahu calayhi wasalam xadiista saxiixaana waxaa ku soo arooray walaa nebiya bacdi nebi iga dambeeya ma jiro marka rasuulka rumayntiisa waxaa ka mida in la rumeeyo inuu yahay aakhiru alambiyaai waarusul oo falaa nebiya bacda nebi maxamed dabidi ka nebi sheegta iyo ka rumayste ee ka raseeya idhaahda waa runta ee kaale labaduba waa kufaar weeye ka sheegta iyo ka waxa weeyaan maaragtay u rumeeya ee idhaahda waa runtaa labaduba waa gaalnimay ku dhaceen waayo qur-aanka iyo xadiidka waa macluumu min addiini bidaruura inuu nebi maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam aakhiru lambiyaa adilo badan baana markaa sidaa ugu daliila wa sayidu lmursaliin arinta saddexaad uu sheegay rusushii ilaahay uu diray almursaliin waa arusul rusushii ilaahay uu diray oo dhan isagaa sayidkooda ahaa ee ugu mudnaa taana waxaa u daliila xadiidka rasuulkeenu yihi sala allahu calayhi wasalama ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama walaa fakhr aniga ayaa dadka sayidkooda ah maalinka qiyaame arrintaasina faan maaha xadiidtii waxa weeyaan markaa sheegaysa marka isagaa rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam rususha ugu fadli badnaa waayahay masalada ku saabsan rusushu ma kala fadli badnaayeenoo ma la kala fadili karaana ha ilaahay baa yihi tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd way kala fadli badnaayeen rusushu iyagoo wada fadli badnaa waxaana ugu fadli badnaa nabigeena muxameda sala allahu calayhi wasalam walaa shaka fii dalik axaadiid baa jirta tilmaamaysa inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam rususha ha kala fadilina laa tufadiluu bayna alambiyaa kama qaala sala allahu calayh wasalam xadiid kalena rasuulku waxa buu hi laa tufadiluuni calaa yunis bni matta laa yenbagii liaxadin ana khayru an yaquula ana khayru min yunis bni matta waay marka calaa kulli xaal axaadiidtaasi macnaha laga fahmi kara waxay ahlulcilmigu ku xambaaraan wujuuh kala duwan bay kaga jawaabaan waxaa ka mid ah ambiyada in lagu kala fadilo casabiyad iyo waxa weeyaan markaa kala jeclaysi iyo qabyaalad ayaan bannaanayn oo la idhaa aniga kii lay diray baa fiican oo kii lagu diray ka fiican iyo arrimo noocaas oo meeshii dee waxaan loo baahna in la soo geliyo ilaan ambiyada ilaahay waa la wada rumaynayaa dad ilaahay doortay bay wada ahaayeen waa la wada qadarinayaa haba kala fadli badnaadaan waay amba rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu lahaataa min baabi tawaaduc qaala wuxuu yihi walaa yasixu iimaanu cabdin xataa yu'mina birasaalatihi wayashhada binubuwatihi qofna iimaankiisu asixi maayo ilaa uu markaa qiro uu ka mara kaco risaalada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam taasina waa mid macluumah oo la yaqaano oo waxaa ka mida dee shahaadateynkii lagu islaamaye qofku ilaa uu qiro aanu islaam ahaynba ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxameda rasuulu llah waana awalu arkaani alislaam shahaadateynkaoo wada socdaa arkaanta islaamka waa kuwa ugu horeeya waa ka ugu horeeya weye ilaahayna wuxuu ihi falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وعكل رسول كانوا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع مي أح... لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار waxaan ku dhaartay allah naftaydu gacantiisa ku jirte waxaan ku dhaartay allah nafta muxamed gacantiisa ay ku jirte axad ummadan ka mid ima maqlo ama yahuudi ha noqdo ama kristaan ha noqdo ama kuwa kale dabadeeta ma dhinto isagoo aanay rumayn ilaa kaana min asxaabi naar dadka naarta gelaya ayuu ka mid noqonaya waaya markaa khasaaista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay ka mid tahay sidaa ay waajib u tahay in la rumeeyo rasuulkeena muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo risaaladiisii ayaa rusushii kalena in la rumeeya waa waajib weeye dadka muslimiinta ahina rususha way wada rumaynayaan qaarna rumayn maayaan qaarna beenin maayaane way wada rumaynayaan rusushana qofka mid quroo ka mida ka gaaloobaa intii kalena waxa weeyaan markaa wuu ka gaaloobay aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun كلنا آمن بالله وملائكته ورسوله آمنوا بالله ورسوله وايه marka sidaasay u rumaynayaan waxyaabaha markaa soo gelaya waxaa ka mid ah rumaynta rususha in la rumeeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagu soo khatimay waxaa kaloo uu sheegay walaa yuqdaa bayna annaasi fi lqiyaamati ilaa bishafaacatihi dadka qiyaamaha shafaacadiisaa lagu kala saarayaayo waa shafaacadii aynu soo marreen lo odhan jiraa shafaacat lcudmaa dadku markay rasul kala soo maraan ululcasmigii iyo aadam calayhi salaam ay isaga kusoo dambaynayaan ee isaga ergada laga aqbalayo rasuulkeena muxameda sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo uu sheegay walaa yadkhulu ljannata ummatun ilaa bacda dukhuuli ummati ummadi jannada geli maysa ummadiisu intay gashay mooyaane waxaa u daliila xadiidka waxa weeyaan markaa saxiixa muslimka ku yaala ee rasuulku uhi naxnu alaakhiruuna alawaluuna wanaxnu awalu man yadkhulu ljanna waxaynu nahay haddaynu ummadda nahay kuwa dambeeya wakhti ahaanoo dee wakhtigeenu uu ka dambeeya ummadihii hore ummaduhuna toddobaatan bay ahaayeen toddobaatankaa ummadood waxa ugu dambaysa ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laakiin innagaa horeyna maalinka aakhiro oo innagaa jannada dadka ugu horgelayna oo waxa weeye waxay ahlulcilmigu yidhahdaa sida ibnulqayim iyo ay markaa u sharaxaan waxyaabaha markaa qiyaamaha jiro oo dhan ummadda nebi maxamed baa ku horeynaysa sala allahu caleyh wasalam haday tahay miisaaniya hadday tahay xisaabiyo hadday tahay waxa weeye joogsiga mowqifka qiyaamaha la joogsanayo hadday tahay marista israadka iyo hadday tahay gudbista qandarada iyo hadday tahay gelista jannada intaba ummadda nebi maxamed baa ku horeynaysa sala allahu calayhi wasalam waay oo jannaduba way xidhantay markaa ilaa rasuulkeenu ka ergeynaya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu ihi saaxibu liwaai lxamdi rasuulkeennu ay huwa rasuulkeennu saaxibu liwaai lxamdi waa ka u saaxiibka ah calanka waxa weeye mahadda calanka lagu mahadinaayo waa ka u saaxiibka ah haysida maalinka qiyaame waalmaqaami almaxmuudi meesha lagu ammaani doonana waa ka u saaxiibka ah ay wa saaxibu almaqaami almaxmuud waalxawdi almawruudi iyo darka loo aroori doono wahuwa isagu imaamu nebiyiina nebiyada imaamkoodii weeye wa khaiibuhum khaiibkooda weeye wa saaxibu shafaacatihim shafaacadooda ka u saaxiibkaa weeye waay liwaagu dee waa calanka weeye liwaau lxamdina markaa axaadiidta qaar baa ku soo aroortay inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama sido oo tusaale ahaan xadiid abu saciid alkhudri uu warinaayo waxaa laga wariyey inuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama walaa fakhr wa biyadii liwaau lxamdi walaa fakhr wamaa min nabiyin yowmaidin aadamu faman siwaahu ilaa taxta liwaai ee gacantayda waxaa maalinka qiyaamo ku jira calanka markaa xamdiga faana maaha taasi nebina ma jira laga bilaabo nebi aadam iyo ciddii ka soo hadhay ilaa taxta liwaai calankayga ayuu maalintaa hoos jooga anaa dadka calanka u sida wadalika idhaara lifadlihi wa maqaamih taasina waa muujin fadligiisa iyo qiimihiisa ilaahay jalla wacalaa uu muujinayo weeye xadiidkaasna waxa weeye wuxuu leeyahay markaa shawaahid buu leeyahay isquweynaysaa faqaraadka qaarkoodna dee muslim baaba wariyey marka calaa kulli xaal wuu sugan yahay insha alla weeye almaqaamu lmaxmuudna isaguna markaa waa macruufa waa ashafaacatu alcudmaa sida axaadiidta qaar ku soo aroortay saxaabadana ka sugnaatee bukhaarigii ku taalla ilaahay waa ka yidhi casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda wa min alleyli fatahajad bihi naafilata lak casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda habeenkii wax ka mid ah fatahajad bihi ay bilqur'aan qur-aanka ku tahajud oo ku tuko naafilatan laka iyadoo taasi dheeraad ku ah oo dheeraad waxa weeyaan markaa kaaga ah salaadii kale ama dee waajib ilaahay adiga gaar kuu saarayba ay tahay casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda rabbigaa wuxuu xaqiiqu yahay meel lagugu mahadiyo inuu ku soo saaro marka maalinka qiyaamo marka shafaacadiisa ilaahay waxa weeye uu aqbalo ee dadka lagu kala saaro bishafaacatihi ayaa alawaluuna walaakhiruuna ay mahadin doonaan oy ammaani doonaan fadliga uu jamiicu nnaas dadka oo dhan gaar ahaan rususha ka leeyahayna uu muuqanaya walxawdi lmawruudna waynu soo maray imaamu nabiyiina wa khaiibuhum wa saaxibu shafaacatihim imaamu nabowiyiina weeyaanoo waynu soo maray inuu tukiyey habeenkii leylat lisraa walmicraaj inuu ambiyada tukiyey waynu soo maray wa khaiibuhum weeye wa saaxibu shafaacatihim saaxibu shafaacatihimna weeyaanoo maalinkaa qiyaame shafaacadaa rususha la weydiinayo ee dadku ay kolba mid ka mida u tegayaan rasuulka ayay kusoo afgo-aysaa sala allahu calayhi wasalam isaga ayaana markaa shafaaco qaadaya oo ilaahay shafaacadiisa aqbalaya wa khaiibuhum weeyaanoo qiyaamaha markay ambiyadu ilaahay u tagaan ama hor tagaan isagaa markaa ku hadlaaya u hadlaaya rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam waa xadiid markaa ubay ibnu kacab laga warinaayo waxaa ka soo arooray inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama ida kaana yowmu alqiyaama kuntu imaama nabiyiina wa khaiibahum wa saaxiba shafaacatihim hayru fakhrin maalinka qiyaame imaamka nebiyada iyo khaiibkooda iyo ka shafaacadooda u saaxiibka ayaan ahaanayaa oo aan noqonayaa hayru fakhrin iyadoon taasi faan ahayn waayahay wuxuu ihi sheekhu ummatuhu ummadda rasuulkeenu khayru lumami ummadaha iyadaa ugu khayr badan wa asxaabuhu asxaabtiisuna khayru asxaabi ilambiyaai asxaabta ambiyada iyagaa ugu khayr badan calayhim asalaam ummadda rasuulkeenu ummadaha inay ugu khayr badan tahay waxaa u daliilaa qowl llahi jala wacalaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar waxaa tihiin ummadda ugu khayr badan ee dadka loo soo saaray marka ummaduu saynu sheegnay toddobaatan bay ahaayeen waxaa rasuulka ka soo arooray inuu yihi sala allahu calayhi wasalama antum tuwafuuna sabciina umma antum khayruha wa akramuha cala allah toddobaatan ummadood baa dhammaystiraysaan oo idinku ugu khayr badan tihiin uguna karaamo badan tihiin ilaahay agtiisa waaya wa asxaabuhu khayru asxaabi ilambiyaa waxaa u daliila xadiidta rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama khayru nnaasi qarni dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga qarnigiisuna wuxuu ahaa qarnigii saxaabada oo saxaabadii baa dee la joogtay oo la noolayd cilmigan iyo qur-aankana ka soo xambaaray marka khasaaista rasuulka ayay ka mid tahay ummaddii ugu dambeysay uguna khayrka badnayd inuu ilaahay jalla wacalaa u diray asxaabtii ugu khayrka badnayd dadkana waxa weeyaan markaa siiyey khasaa'is kalea jirto ay tahay waajib in la rumeeyo waxaa ka mid ah in la rumeeyo diinta rasuulkeenu inay caam ahayd waxaanay soo gelaysaa hadalkaa hore uu sheegay laa yasixu iimaanu cabdin xataa yu'mina birisaalatihi wayashhada binubuwatihi risaalada rasuulkeenu caam bay ahayd dadkao dhan baa loo diray ambiyadii hore waxaa loo diri jiray qoomkooda khaas ahaan laakiin rasuulkeena sharafta leh sala allahu calayhi wasalam dadkao dhan baa loo diray jin iyo insiba sanafruqu lakum ayuha athaqalaan athaqalaan waa jinka iyo insiga labadaba waa loo diray wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llaahi ilaykum jamiica jinka qudhoodana naas waa la ydhaa garo insigoo keliya naas lama idhaahdo jinka qudhoodana naas waa la idhaahdaa markaa jin iyo insi labadaba waa loo diray rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed laga bilaabo markii diintan la soo rogay ee rasuulka loo waxyooday ilaa adduunyada ilaahay jalla wacalaa uu dee maaragtay meesha ka saaraayo oo adduunyadu ay dhammaanayso inta ka dhex leh dariiq qurun baa lagu badbaadaya waa in rasuulka la rumeeyo la raaco sala allahu calayhi wasalam qofka idhaahda ee anigu diimihii horaan dee haystaa oo diimihii horeba samaawi bay ahayn oo ilaahay baa soo dejiyo rasul baa iyagaba markaa loo soo dhiibo kuwaasaan anigu haystaa oon ku camalfalaya fa huwa kaafirun billaahi alcaiim gaal ilaahay ka gaaloobay weeye lagana aqbali maayo waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin kuwaa khasaaray buu ka mid yahay adduun iyo aakhiraba waaya ka yidhaahda anigu markaa darajo saraan gaadhay sida suufiyada qaarkood ay idhaahdaan oo halkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam looga looga soo qaadayo waxyigan ka soo qaataa oo qaar baa suufiyadii malaaxidada ahaadi waxay odhan jireen ee rasuulka malag baa u keena malaggaa rasuulka isaga u keena sala allahu calayhi wasalam u keeni jiray waxyigu halkuu ka soo qaataan anigu ka soo qaata ya oo waxa weeye taar dheer baa aniga i xidhan waxay uga jeedaan ilaahay baan si toosa ula hadlaa dee waana caddayn jireenba aniga macaalmalag layguma soo dhiibe si toosa oon baydhbaydh lahayn ba aniga laygu keenaa bay odhan jireen qaarkood marka waa sheegasho ay xataa sheeganayaan inay rususha macaal ka fadli badan yihiin adigu calaa kulli xaal masaladaasi waa masalo dheere marka lasoo duuduubo waxa weeye dadka waxyaabaha ku hadlayaa maaha dad muslimiina maaha weye waaya waxaa ka mid a khasaaista rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama in la rumeeyo aayaadkii ilaahay uu siiyey mucjizaadkiisii iyo waxyaabaha la ydhaahda dalaa'ilu nubuwa waxyaabo fara badan baa jira oo tusinayey nebinimadiisa iyo inuu yahay rasuul ilaahay soo diray waa in waxa weeyaan marka arrimaha noocaasana la rumeeyo waa in rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam la jeclaado xuquuqdiisay ka mid tahay oo laga jeclaado qofku naftiisa ka jeclaado ka jeclaado waalidkii ka jeclaada awlaadiisa iyo dadka oo dhan inuu rasuulka ka jeclaadaa waajibaadka iyo xuquuqu inagu leeyahay bay ka mid tahy xataa dadka kuwa ugu dhoweeye ugu jecelyey waa inuu rasuulka ka jeclaado sala allahu calayhi wasalam waay xuquuqdiisa waxaa ka mid ah in waxa weeyaan markaa warkiisa la rumeeyo waxyaabaha markaa uu rasuulku inooga warramay oo qaar badan oo maqani ay ku jiraan in rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa loo rumeeyo umuurtaasoo dhamme waxay ka mid tahay xuquuqdiisa qaala wuxuu uhi wa afdalu ummatihi ummadiisa waxa ugu fadli badan abubakrin isidiiqu abuubakarkii runlowgaaha uma cumaru lfaaruuqu cumarkii xaq iyo baatilka ilaahay ku kala saaray baa ku xiga uma cuhmaanu dunuureyni cuhmaankii labada nuuru saaxiibka ahaa baa ku xiga uma caliyun ilmurtada caligii laga raallida noqday baa ku jira radia alaahu canhu ayaa ku xiga radia alaahu canhum ilaahay raalliha ka noqda ajmaciina dhammaanta lima rawaa cabdulaahi bnu cumara radia alaahu canhuma qaala wuxuu markaa halkan ka galay asxaabta rasuulku waa khayru lasxaab weeye waa khayru asxaabi alambiyaa ambiyada asxaabihii ilaahay uu siiyey kuwa ugu khayr badnaa weeye ummaddani markaa waa afdalu umam baynu nidhi ummaddanna waxa ugu sii fadli badnaa saxaabada rasuulka oo qarnigii ugu horeeyey ah sida xadiidka mutawaatirka ah ee saxiixeynka iyo keyrkood ku yaallaa sheegayo saxaabada rasuulkana waxa ugu fadli badnaa si guud marka loo eego muhaajiriinta oo muhaajiriin iyo ansaar marka la eego muhaajiriinta ayaa ka fadli badnayd waay muhaajiriintana waxa ugu fadli badnaa afartan khulafaa uraashidiinka haddana waxaa ku xiga baaqi alcashara alcasharatu lmubasharuuna biljanna lixda ka hadhay uu inoo keeni doona sheekhu afartan khulafadana koo waxaa ka abubakr asidiiq magaciisa waxaa la odhan jiray abubakar waa kunye cabdulaahi baa la odhan jiray aabihiina cuhmaan baa la odhan jiray wowgiina caamir baa la odhan jiray aabihii wuxuu caan ku ahaa abuquxaafa markii maka la furtou islaamay waxaa markaa la odhan jiray magaciisao saddexan cabdullaah ibnu cuhmaan ibnu caamir ataymiy alqurashiy radia allahu canhu ardaah waa sheekhii ummaddan weeye waayahay wuxuu ahaa saxaabiga markii horena rasuulka saaxiib bay ahaan jireen mar alla markii rasuulku uhi ilaahay bay u waxyoodo waxii bay igu soo degay horunbuu kasii rumeeyey kama joogsan aan iska hubiya ma odhan aan ka soo fikira ma odhan horuu kasii rumeeyey ma garata maalina isaga iyo saxaabi kale wax dhex mareen baa rasuulku uhi in allaha bacaanii ilaykum faqultum kadabta wa qaala abubakrin sadaqta maalina cumar isku yaro dhaceen wax yaroon fudud markaa dhex mareen ayaa waxaa rasuulku uhi sal allahu alayhi wasalam ardadow ilaahay baa iisoo kiin diray dhammaantii waxaad tidhaahdeen waa beenta wa qaala abubakrin sadaqta abubakar oo keligiina wuxuu hi waa runta waa xagga ragga waa runta buu ihi soo ma aragtid marka calaa kulli xaal saasuu aha alcasharatu lmubasharuuna biljanna inuu arki doonana shan ka mida gacantiisa ku islaamay oo ilaahay sabab uga dhigay shan shan ka mid a oo khayrka ilaahay uu siiyey iyo qiimahoodu mid laeguun isagana loo qoraya marka fadaaishiisu mid lasoo koobi kara maaha calaa kulli xaal bukhaariga iyo muslimka iyo sunanta ayaad maaragtay ka eegi karta asidiiqna ee laqab iyo naanays bay u ahaydoo waxaa loogu magacaabay litasdiiqihi lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rumaynta uu dee rasuulka ilaahay iyo waxyiga uu la yimi markaa rumaynayey ee marnaba aanu ka joogsanahay waxaa kaloo la idhaahdaa magacaasi wuxuu u baxay habeenkii leylatu lisraa walmicraaj habeenkii rasuulka la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam subaxnimadeedii markii isagu rumeeyey arintaasi ee dad badanina markaa ay waxa weeye diideen ama ay beeniyeen ayaa magacaas sidiiq uu raacayna waa la yidhi uma cumaru lfaaruuqu cumarna waa cumar ibnu lkhaaab ibnu nufayl alqurashi radia allahu canhu wa ardaah waa khaliifkii labaad ee dadka muslimiinta ah alfaaruuqna kunyadiisa abuu xafsin baa la odhan jiray alfaaruuqna waxa loogu bixiyey liannahu faraqa allahu bihi bayna alxaqi waalbaail ilaahay baa xaq iyo baailka ku kala kaxeeyey sanadii lixaad buu islaamay dadka muslimiinta ahina aada iyo aad bay ugu farxeen ilaahay baa islaamnimadiisa ku quweeyey ilaahay baa maaragtay islaamistiisa ku quweeyey islaamka oo nin markaa shujaaco geesi ahoo laga haybaysto ayuu ahaa marka islaamistii uu islaamay wax fara badan ayay u qabatay dadkii muslimiinta ah oo markaa dee aada u yaraa dhowr iyo afartan ahaa markaa uu soo islaamay waay uma cuhmaanu dunuurayn waa cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu wa ardaah cumaan ibnu cafaan ibnu abilcaas baa la odhan jiray ibnu umaya waa min bani cabdishams ibnu cabdimanaaf markaa rasuulka way isxigeen sala allahu calayhi wasalam waay qurayshi buu ahaa sidaa ku ahaa dunnuurayn baa la odhan jiray laqabkiisa waxaana loogu magacaabay liannahu wuxuu guursaday laba hablood oo rasuulkeenu dhalay sala allahu calayhi wasalam oo ruqaya ayuu guursaday way ka dhimatay haddana rasuulku wuxuu u guuriyey sala allahu calayhi wasalam umu kulhuum buu u guuriyey labadiba iyadoo rasuulku nool yihiin bay markaa dhinteen oo labaduba rasuulka way ka horreeyeen sala allahu caleyh wasalam kunyadiisana waxaa la odhan jiray abuu cabdillaahi waqiila hayru dalik waa khaliifkii saddexaad uma caliyun ilmurtadaa haddana caligii laga raallida noqday waa cali bnu abi aalib ibnu cami rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaas soo korsaday yaraantiisii isagoo dee aan weyneyn oo caruura ayaa markaa waxyiguna yimi uu markaa sidaasu ku rumeeyey dee halkaasunbuu kasii waday markii dambana rasuulku inantiisiibuu guuriyey faatima binti rasuulillaah markaa waa geesigii halyeyga ahaa weeye ee mujaahidka ahaa ya ee aalubeytka ka mid ahaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh waay afartaa khulafada markaynu eegno afartuba quraysh bay ka mid ahaayeen dadka kuwii ugu fadli badnaana way ahaayeen afartubana rasuulka xidid bay la ahaayeen oo abubakar iyo cumarna rasuulka ayaa ka qabay sala allahu calayhi wasalam oo hablahoodii waxa weeye ay xaasaskiisii ahaayeen labadan kalena rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyaga ayaa markaa ka qabay qaala wuxuu ihi limaa rawaa ay liladii kii daraaddii kiibaa u daliila inay dadka ugu fadli badnaayeen rawaa uu wariyey cabdullaahi bnu cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi kunnaa waxaanu ahay naquulu kuwa yidhaahda wanabiyu xayun iyadoo nebigu nool yahay sala allahu calayhi wasalam afdalu haadihi lumma ummaddan waxa ugu fadli badan bacda nebiyiha nebigeeda dabadeed abubakrin abubakar baa ugu fadli badan uma cumaru ummaddan cidda ugu fadli badan ee abubakrin weeye uma cumaru haddana cumar baa ku xiga uma cuhmaanu cuhmaan baa ku xiga uma caliyun cali baa ku xiga fayabluqu dalika arrinkaasi wuxuu gaadhi jiray annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama oo falaa yunkiruhu ma inkiri jirin arrinka noocaasa ma inkiri jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaya xadiidku waxa weeye waa xadiid markaa saxiixa oo qeybo ka mid a alimaamu lbukhaari uu wariyey iyadoo laakiin uma caliyun aanay ku jirin oo saddexda hore oo kaliya ay markaa ku jiraan marka inay saddexdaa hore ugu fadli badnaayeen shaki kuma jiro calina inuu afar ku ahaa shaki kuma jiro waxaana u daliila ijmaaca ahlu sunnaha iyo axaadiista aadka u badan ee fadliga cali bnu abi aalib sheegaysa waay marka uma caliyun ziyaadadaasi iyadu xadiidka saxiixa ah waxa weeye waxay ahlucilmigu leeyihiin kumay soo aroorin laakiin haddii allaba kuu roon yahay way jirtaa inuu ka afraad yahay oo uu ugu fadli badan yahay isaguna inta kale qaala wuxuu ihi wasaxad waxay ku asaxday ariwaayatu riwaayadu can caliyin cali waxay kaga asaxday radia allahu canhu annahu qaala inuu yidhi khayru haadihi lummati ummaddan waxa ugu khayr badan bacda nebiyiha nebigeeda dabadeed abubakrin abubakr uma cumaru cumar baa ku xiga walow shi'tu haddaan dooni lahaa la samaytu haaliaka saddexaadna waan magacaabi lahaa buu yidhi waa ahar markaa saxiixa oo axmed iyo inankiisii cabdilaahi iyobaa markaa wariyey ibnu abi caasim iyo ibnu shayba ibnu abi shayba iyo abaraani iyo abu daawuud iyo culimo badan baa waxa weye warisay waay marka cali qudhiisaa qiri jiray sheekhaynku inay ka fadli badan yihiin oo inagii kitaabkii hore waasiiday ee kusoo maray arintaasi cali bnu abi aalib wejiye fara badan fara badan fara badan inay kaga soo aroortay minhaaju sunati nabawiyana sheekh islaam wuxuu ku tilmaamay ilaa sideetan weji ama ariiq wax gaadhaya ayaa lagaga soo wariyey hadalka inuu yihi oo markay soo baxeen shiicadii ka fadilaya cali bnu abi aalib sheekheynka macal ka fadilayey abubakar iyo cumar ayuu hadalka noocaasa ku celcelinayu mimbarka iyo meel dadku ay ka buuxaan ka odhan jiray inay waxa weye sheekheynka abubakar iyo cumarba ka fadli badnaayeen soo ma aragtaan wakadalika cumaan qudhiisu waxa weeye uu ka fadli badnaa taana waxa u daliila markay noqoto iyomaa la doortaa dee saxaabadii rasuulku iyomay hormariyeen cumaan ibnu cafaan bay hormariyeen inuu ka fadli badnaabay taasi daliil u tahay fadliguna dee waa darajooyin ilaahay bixiyo qaala wuxuu ihi warawaa abudardaa abudardaa wuxuu ka wariyey can nabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi maa alacat ishamsu cadceeduumay soo bixin walaa harabatu manay dhicin bacda nabiyiina nebiyada dabadood iyo walmursaliina rususha dabadood calaa afdala mid ka fadli badan min abi bakrin abubakr abubakr mid ka fadli badan rusushiiyo ambiyada dabadood cadceeddu umanay soo bixin umanay dhicin waa tahay xadiidkan marka la eego ahlucilmi badan baa soo saaray laakiin sanadkiisu waa daciif weeye nin la yidhaahdo baqiya ibnulwaliid oo mudalisa sanadkiisa ku jira waqad cancana kadalika cancanadii ibnu jurajna way ku jirtaa marka xadiidku sanadkiisu waxa weeye waa daciif waa tahay xadiidka sanadkiisu waa daciif sidaasaa markaa muxaqiqiintuna ay sheegayaan laakiin arrinta caynkani walow xadiidku daciifba ha ahaadee dee waa mid sugan waxaynu nidhi ambiyada iyo rususha marka laga yimaado dadka kale waxa ugu khayr badnaahe ummaddan ummadda ayaa ugu khayr badnaa asxaabtii rasuulka soo maha asxaabtii rasuulkana ayaa ugu fadli badnaa abubakr sidaa awgeed macnahaas macno xaqa weeye abubakarna isagaa ugu fadli badnaa saxaabada rasuulka isagaana ugu cilmi badnaaye garo taana iyadana ijmaac ayaa ku jira inuu aclamuhum ahaa wa huwa abubakr axaqu khalqi illaah khalqiga ilaahay ciddii ugu mudnayd weeye bilkhilaafati madaxnimada bacda nabiyi nebiga dabadii sala allahu calayhi wasalam nebiga dabadii khilaafada waxa ugu mudnaa abubakr cid ka lahayd ama kaga xaq lahaydna ma jirto sababtu maxay tahay waa lifadlihi fadligiisa dartii iyo wa saabiqatihi horayntiisii islaamka uu u horeeyey daraaddeed iyo wa taqdiimi nebiyi horaysiintuu nebigu horeeyey- horraysiiyey hormariyey daraaddeed wa taqdiimi nebiy iyo horumarintii nebiga da- sala allahu aleyh wasalama daraaddeed lahu ay laabibakrin abubakar uu ku hormariyey fi salaati salaada calaa jamiici saxaabati saxaabadoo dhanna uu ka hormariyey radia allahu canhu wa ijmaaci saxaabati iyo kulmista ay saxaabadu ku kulmeen darteed calaa taqdiimihi horumarintiisa iyo wa mubaayacatihi la baycoodkiisa walam yakun ilaahu ilaahayna ma ahaanin liyajmacahum mid ku kulmiyo saxaabada calaa dalaalatin baadi wuxuu halkan ku sheegay abubakar isagaa ku xaq lahaa imaamada waxa weeye dadka muslimiinta rasuulka dabadi cid kaga xaq lahayd ma jirto ya arrimaha wuxuu u daliishaday sheekhu kow fadliga abubakar isagaa ugu fadli badnaa waana saaxibu nabiyi binasi lqur'aan isagaa ugu horeeyo xataa maaragta cumar ka horeeyey waata saddexaade markii rasuulku xanuunsaday sala allahu alayhi wasalama isaguu markaa salaadii ku aaminay oo waa kii lahaa muruu ababakrin falyusalli binnaas abubakar fara dadkaa tukiye soo ma aragtid marka taasi waxay ishaaraysaa laga qaadanayaa inuu naaibka rasuulka yahay sala allahu alay wasalam hadduu rasuulku meesha ka baxo arintii diineed arintii diineed ee ummadda inuu abubakar la wareegayo ma fahanta mar haddii arrinta diineed uu la wareegayo ta adduunyana tabac bay utay de ya sidaa awgeed bay idhaahdeen mar haddii diinteenna uu rasuulku raalli uga noqday dee adduunyadeennana waa inaynu raalli waxa weeye uga noqono taasina markaa waxay ishaaraysay inuu rasuulka dabadiimanayo waa ta kale eh saxaabaduna way ku ijmaaceen abubakar in lala baycoodo oo imaam laga dhigo oo haddii allaba kura isagu uu hogaamiyo way ku ijmaaceen ijmaaca saxaabaduna waa xaq waa xujo ilaahay dalaalo kuma jamcinayo saxaabada iyo ummadata umuurtaasi ayaa calaa kulli xaal markaa u daliila culimaduna waxay maaragtay isweydiiyaan ma nas bay ku sugnaatay mise waxa weeye ikhtiyaar abubakar miyaa la doortay saxaabadii rasuulku iyagaa markaa iska dhex doortay inuu hogaamiyo mise nas bay ku sugnaatay oo waxa weeye naskaaba caddeeyey labaduba way jiraan qowl waxaad se moodaa wallahu aclam nusuustuna si guud way u ishaartay oo way tilmaantay nusuusta qaar aad mooddo inay kuba caddahayna waxa weeyaan maaragta way ku soo aroortay sida aba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin xadiidkii markaa tilmaamaya oo kale iyo waaye waana la doortay abubakar radia allahu canhu ya abubakar waana markaa waxa weeye la doortay qisaanay waxa weeye lahayn doorashadiisii markaa waa mid iska macruuf taasi waxay radin ku tahay nimanka raafidada la idhaahdo shiicada ah ee odhanaya abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo way dulmiyeen madaxnimadoo way afduubeene waxaa ka lahaa maxay cali iyo markaa albeytka kala ahaa taasi waxa weye waa mid baail ah waa qowl aad iyo aad nusuusta iyo diinta uga fog qaala wuxuu uhi uma min bacdihi dabadiina cumaru cumar baa xaqu lahaa radia allahu canhu lifadlihi fadligiisa daraaddii iyo wacahdi abi bakrin ilayhi wacahdi abi bakrin ilayhi ballankii markaa abubakar uu kula ballamay muslimiinta inuu hogaamiyo markii abubakar uu xanuunsaday bes buu isagu u dhintay waxa weeye wuxuu kula ballamay markaa cumar buu kula ballamay inuu dadka hogaamiyo waayo inuu dadka ugu fadli badan yahay kale ayuu waxa weeye ogaa sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmigu leeyihiin cadaaladii iyo futuuxaadkii iyo waxyaabihii faraha badnaa ee wakhtigii cumar islaamka u hirgalay khayraadkii faraha badnaa ya abubakarna waxa weye waa loo qoraya khayrka noocaas ma fahante limaada lianna dee addaalu cala alkhayri kafaacil isagaa sabab u ahaa cumar inuu muslimiinta dabadii hogaamiyo isagaa sababu ahaa oo yidhi dabaday adigaahe hogaaminaya noocyada waxa weeye madaxda lagu waxa weeyaan maaragtay horreysiiyo ama lagu doorto ayaanay ka midtay waynu arki doonaa insha alla qaala uma cuhmaanu radia allaahu canhu waxaa ku xigay cuhmaan ilaahay raalliha ka noqday litaqdiimi ahli shuuraa lah waxaana u daliila litaqdiimi ahli shuuraa golihii shuuradu ama raggii waxa weeyaan wadatashiga uu cumar u magacaabay horraysiintay horraysiiyeen darteed lahu ay leeyey cuhmaana cuhmaan radia allahu canhu cuhmaan baa ku xigay cuhmaanna ahlu shuurihii baa isagana doortay oo cumar ibnu lkhadaab sidaynu ognahay waa la dilay qisadii dilkiisa iyo sidii loo dilay iyo waxyaabihii la midka ahaa saxiixa bukhaariga ka akhriyi doontaan xadiid dheer buu waxa weeye ku keenaa waayahay markii dabadeetana uu dee il daraa ee uu arkay inuu socdo ayaa wuxuu idhi haddii aan cid waxa weeye magacaabo mid iga khayr badan baa magacaabay oo abubakar u jeedo haddii aanan magacaabin cidna waxa weeye mid iga khayr badan baan magacaabin oo rasuulka u jeeda sala allahu caleyh wasalam markaa ibnu cumar wuxuu yihi markuu rasuulka soo hadal qaaday inaanu cid gaaro odhanahayn hebel ayaan ogaaday buu yidhi ma garata dabadeete wuxuu yidhi garan maayo raggaa uu rasuulku dhintay sala allahu calayhi wasalam isagoo ka raalli ah cid madaxnimada iyo khilaafada kala garan maayo lix nin buu magacaabay oy kow ka ahaayeen cali iyo cuhmaan sacad ibnu abi waqaas iyo alxa ibnu cubaydillaah afar zubayr ibnu cawaam shan cabdiraxmaan ibnu cawf lix lixdaasi oo dhammaantood markaa min asaabiqiina ila alislaam ahaa ayuu magacaabay weliba wuxuu yidhi haddii uu maanta abu cubayda nool yahay waan u dhiibi laha abu cubaydana markaa muu noolayna uu ka horreeyo daacuunkii camwaas buu ku dhintay shaam iyo xagga ku dhacay waayo dee amiinu haadihi lumabuuha marka lixdiinaasa arrinta waxa weeyaan kaga tegayaa buu idinkaa cidda ku xaqla ma garanaysa markaasuu la dardaarmay cidda dabadii khilaaf khaliifka noqon doonta ayuu la dardaarmay saxiixa bukhaariga ad ka akhri doontaa insha allahu tacaala weliba arrin buu sii caddeeyo wuxuu yidhi sacad ibnu abi waqaas haddii loo dhiibo madaxnimada waa halkeeda buuri haddii kale oon isaga loo dhiibin kiin alle kiinii madax noqdaaba ha kaashada buuri oo ha isticaanaysta sacad ibnu abi waqaas waayo markii aan casilay umaan casilin waxa weeye khiyaamo umaan casilin waxa weeye qoladii markaa uu u diray baro saabka uu uga dhigay cumar markii ay ka cawdayna uu ka casilay weeye waayahay marka calaa kulli xaal sidaasi ayaa ahlu shuurihii waxa weeyaan maaragtay ay kolkii dambe cumaan ku doorteen adigu markay dhowr habeene hawshii wadeen ee dadkii muslimiintii ay dhex qaadeen arrimo fara badane ay dhaceen ayaa markii dambe cumaan ibnu cafaan sidaa ay ku doorteen waayahay marka uma caliyun haddana cali baa ku xiga radia allaahu canhu lifadlihi fadligiisa dartii iyo wa ijmaaci ahli casrihi calayhi kulankay ku kulmeen ahlu casrigiisii dadkii casrigiisa joogay calayhi korkiisa ay ku kulmeen ee khilaafadiisa waxa weeyaan markaa ay ka raalli noqdeen marka calina waxaa lala baycooday markii cumar markii la dilay cuhmaan ibnu cafaan cuhmaan markii la dilay inta daartii lagu xasriyey dad khawaarij ah ay dileen ayaa cali lala baycooday saxaabada rasuulkuna kolka aad bay u joogeen cid kaga xaq lahaydna way ogaayeen inaana jirin dadka wakhtigaa nool cali bn abi aalib radia allahu canhu ardaa waayahay waxaa dhacday qoladii reer shaam oo markaa uu hogaaminayey mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allaahu canhu iyagu lamay baycoonin cali sababtay ula baycoon waayena may ahayn inaanay lahaayeen markaa madaxnimada mu mutaysan ama cid kaleanu madax ka dhiganayna taa may lahayn wuxun bay runtu markii hore ahayd waxa weeyaan dadkii dilay cuhmaan ibnu cafaan oo khaliifkii muslimiinta ha la soo qaqabto ha la raadiyo oo ha la doono dabadeetana ha loo qisaaso dabadeetana aan arrimaheena he halkaa ka sii wadano aynu dee saa isugu dubaridano marka intaasunbuu isna markii hore wuxuu yihi horta dee soo gala daacada oo waxa weeye maaragta markaynu arrimaha isku wada hagaajino aynu markaa raadino adigu dabadeetana markii la arkay in la iswaafaqaya nimankii khawaarijta ahaa markii horeba fitwayaasha ahaa ay ka dhex faa'iidaysteen oo waxa weeyaan ma aragtay ay sabab u noqdeen dadkii muslimiinta ah inay isku dhacaan oo fitno halka ay ka bilaabanto si kastaba ha ahaatee shaki kuma jira cali bn abi aalibna inuu khaliifkii afraad ahaa wax shakii kuma jiro saxaabadii rasuulka oo burhka ama diino oo saabiqiintii iyo muhaajiriintii hore ay ka buuxaan ayaa doortay ya sidaa awgeed cid waxa weeyaan saxaabadii rasuulka ay amiirulmuminiin ugu yeedheen oo iyagu doorteen oo hogaamiyey shan sanoo dhadhow qofka odhanaya khaliif mu ahayn ya kaasi isagaa waxa weeye cirka roobkoog bad buu ku jira afartaa khulafadu sidaasay ahaayeen qaala wuxuu yihi wahaaulaai kuwaasi alkhulafaau raashiduuna khulafadii hanuunsanaa weeye almahdiyuuna la hanuuniye aladiina kuwaasoo qaala uu yihi rasuululahi rasuulka ilaahay sal allahu alayhi wasalam fiihim shanigooda uu ka yidhi calaykum waxaad laasimtaan bisunatii sunadayda iyo wa sunati khulafaai raashidiin khulafada raashidiinta ah almahdiyiina la hanuuniyey sunadooda laasima min bacdi aniga dabaday caduu calayhaa ku qaniina binawaajidi gowsdambeedyada ku qaniina sunnada ah khulafaduna sunno kale lama imane sunnada rasuulkunbay dabaqayeen oy dadka ugu aqoon badnaayeen oo ugu camalfal badnaayeen sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam alimaamu lbayhaqiyu wuxuu ku wariyey kitaabkiisa la idhaha alictiqaad bisanadihi ilaa abi thawr can ishaaficiyi radia allahu canhu shaafici wuxuu ka wariyey inuu yidhi أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وحول الإمام الشافعي صحابة إيادتك راعي وحي كو إجماعين أفضلية أبو بكر إنه أبو بكر أقفض لبناه هدنا عمر كحيقه هدنا عثمان كحيقه هدنا علي كحيقه فتح البارق كسور يا ابن الحجرنا رحمة الله عليهم أجمعين قال وحول وقال waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama alkhilaafatu khilaafada iyo madaxnimada min bacdii aniga dabaday halaahuuna sana soddon sanad weeye fa kaana aakhiruhaa aakhirkeedu wuxuu ahaa khilaafata caliyin khilaafadii cali radia allahu canhu ardaah waayahay marka taasina waa masalo kale weeye masalada halkan uu ku ishaarayaana waxay ku saabsan tahay haddii laba kuu roon yahay afartaa khulafada ah khilaafadoodu soddon sanoay qaadatay khilaafadooduna waxay ahayd khilaafa calaa minhaaji nubuwa khilaafa calaa minhaaji nubuwa ayay ahayd oo wuxuu rasuulku uhi alkhilaafatu min bacdi halaahuuna sana khilaafada dariiqa nubuwada ku socotaa aniga dabaday waa soddon sano soddonkaas sano waa cilmi alle eh waxay ku dhammaatay afartaa khulafada khilaafadoodii bay ku dhammaatay iyo dhowrkii bilood ee uu hayay alxasan ibnu caliy radia allahu canhu ardaah oo kolka la eego ee la tiriyo ee laysku soo duuduubo abubakar asidiiq laba sannadood saddex bilood iyo sagaal habeen buu madax dadka u ahaa muslimiinta ah cumar ibnukhadaabna toban sannadood lix bilood iyo saddex maalmood buu ahaa cuhmaan ibnu cafaanna laba iyo toban sano oo laba iyo toban maalmood la buu u ahaa cali bnu abi aalibna afar sano iyo sagaal bilood ayuu u ahaa waxaasoo dhan marka laysu geeyo waa sagaal iyo labaatan sano lix bilood iyo afar maalmood waxaa intaa lagu sii dhammaystirayaa alxasan ibnu cali oo markii cali ibnu abi aalib la dilay khawaarijtu ay dishay isagana lala baycooday isaguna waxoogay ilaa lix bilood meelahaas ayuu hayay waxa weeyaan markaa muddadaasi sidaasay ku dhammaatay marka lixdaa bilood ee uu haya alxasan ibnu calina khilaafadii khulafada raashidiinta ahunba iyaduna tatmiye dhammaystiru si ahay tii aabihii un markaas ayay iska sii raacsanayd iyaduna khilaafo waxa weye calaa minhaaji nubuwa ayay ahayd waay markii dambena alxasan ibnu cali isagaa iskaga tanaasulay dadka muslimiinta ahay wakhtigaa way qaybsanaayeen qayb fara badanna isagaa hogaaminayay qayb kalena mucaawiya ayaa hogaaminayey kolka markuu arkay in layska hor imanayo laysku dhacayo ayaa waxa dhacday uu iskaga tanaasulay oo waxa weeye mucaawiya yihi dadkii wada hogaami adigu wada hogaami buu yihi sidaana fadli weyn ayaa ku muuqday oo bushaaro rasuulku hore uu sii bushaareeyey ayaa ku muuqatay oo rasuulku wuxuu lahaa sala allahu aleyh wasalam ina bnii haada sayidun walacala allaha yuslixu bihi bayna fiatayni cadiimatayni min almuslimiin inankaygani waa sayid xasan oo yarbu markaasa inankayga kani waa sayid uu ku ammaanayo garo ilaahayna jala wacalaa wuxuu xaqiiq ku yahay inuu ku heshiisiin doono laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mid a inuu sababta inankan ku heshiisiin doono tiibaa markaa caddaatay oo markuu iskaga tanaasulay ee dadkii muslimiinta ah hal madaxweyne wada yeesheen ee sanadkaa caamul jamaaca loo bixiyey ee in badan uu sii xukumaya waxa weeye markaa mucaawiya iyagoo midaysan oo dhan u wada jeeda ee fitankii iyo isku dhiciyo wixii meesha ka baxeen waxaasoo khayra ayuu waxa weeye sabab u noqday waayahay qaala wuxuu ihi mualifku raxmat ullaahi calayhi xadiidka markaa alkhilaafatu min bacdi halaahuuna sana sheegaya khilaafatun calaa minhaaji nubuwa oo xadiidu safiina caan ku ahina waa xadiid markaa sugan weeye isaguna oo shawaahidlo uu sugan yahay qaala wuxuu uhi wanashhadu waxaanu uga markhaati kacaynaa lilcasharati tobankii alcasharatu lmubasharuuna biljana biljannati jannadaanu uga marakacayna كما شهد لهم سوق مرخاتك على النبي النبي صلى الله عليه وسلم وفقال وحيري أبو بكر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة طبعا كما صدع سورة سلك وقتريي شافرتا خرافة إيا اللحدة كلاء حديث كاسنا هو حديث سوغان وإيا أهل العلم وحي الأهدين وسوغان يهي هو حديث مركز سوغان العشرة المبشرون بالجنة الله يراهدا keligoodna jannada looguma bushaarayna laakiin xadiid keliya ayuu rasuulku ku taxay sidaasaa had iyo jeer la ysu raaciyaa kaaftaa wuuli sheekhu kamaa shahida lahum annabiyu sala allahu caleyh wasalamna yani tacliil inay faa'iideynaysa halkan ay u badantay kamaa shahida lahum nabiyu sala allahu alay wasalam ya uga markhaati kaca nabigu uga markhaati kacay darteed baanu inaguna aynu uga markhaati kacaynaa kaaftu macaani bay usoo aroortaa tashbiihna way faa'iideysaa تأكيدنا ويفايديسا تعليل يصابينا وينقطا معاني كلانا وإلاده شبيه بكاف وبها تعليل قد بها وزائدا شبيه بكاف وبها تعليل قد يعنى بها وزائدا لتوكيد ولد قال وحر وكل من شهد له النبي مد كستو غمرخاتك عين النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة جنة شهدنا له بها وان غمرخاتك عينه كقوله وسيد هذا الكيس ولا الحسن وحسن حسن بن أبي طالب والحسين يا حسين حسين بن علي بن أبي طالب سيد الشباب أهل الجنة واللبضة سيد الشباب كيرداليرت أهل الجنة واللبضة سيد وحوى اللبضة سيد وهي حديث كاسنا وحديث وحويان ما ركتي سوء أروري أو سوغن وعدد صحابة كم ده لقوريي وهي واتهي iyo waqowlihi ay wa ka qowlihi hadalka uu yidhi oo kale lithaabit bni qays bni shamaas uu ku yihi innahu min ahli ljanna ahluljannaha ayuu ka mid yahay marka calaa kulli xaal saxaabo fara badan ayuu rasuulku jannada uga markacay oo xasan iyo xusein ay ka mid yihiin oo thaabit bnu qays uu ka mid yahay oo cabdillahi bnu salaam uu ka mid yahay oo almaratu sawda ay ka mid tahay yaah haweenaydii madoobeyd ee markaas suuxi jirtay oo dad fara badan fara badan buu uga markhaati kacay waxa alla wixii loo helo daliil sheegaya si gaara inuu jannada galaayo jannadaynu uga markhaati kacaynaa waaye dumarkii rasuulkaa ka mida iyaguna jannaday gelaya qaala wuxuu uhi walaa najzimu jari mayno liaxadin axadna u jari mayno min ahliqiblati ahliqiblaha ka mida bijannatin janno u goyn mayno iyo walaa naari naartoona ilaa man jazama lahu rasuulu rasuulku cidduu u jaray mooyaane sala allahu calayhi wasalam laakina ha yeeshe inagu narju waxaynu u rajaynaynaa wanaag lilmuxsini qofka muxsinkaa jannaynu u rajaynaynaa wanakhaafu cala lmusiika musiigaana waynu u baqanaynaa qofka musiigaana waxa weeye waynu u baqanaynaa marka masalada u dambaysa intaynaan sharaxin saxaabada rasuulka afarta khulafada ugu fadli badnaa maxaa ku xigay baaqi lcashara يعني العشرة البشرون بالجنة لحدا كهري لحدا كلا كحجي لحدا لكن يجو سيو كلا فضل بدين مدو لبا فضائل ولها وحوي أهل العلم وما ركت ما لحقلين والله أعلم لقران معي واي لحدا سنواك وهل كلا جو شيء طلحة طلحة ابن من يا طلحة ابن عبيد الله من السابقين إلى الإسلام الزبير الزبير ابن من الزبير بن العوام ورسول كين ابتغي رمى القرشي ومن السابقين إلى الإسلام وسعد سعد بن من سعد بن أبي وقاص أول من رمى سهما في سبيل الله وسعيد سعيد بن من وسعيد بن الزيد واي واي ومارك عمر نادركي من السابقين إلى الإسلام وعبد الرحمن بن من عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح من السابقين إلى الإسلام أمين هذه الأمة marka kuwa weeye masaladan u dambaysay uu sheekhu sheegaya waxa weeyaan arinta ku saabsan qofkani jannadu galaya iyo may naartu galaya waa wax inaga maqan ilaahay baa jalla wa ala ogow arintaasi waxa weeye isaga een ayaa loo deynaya inagu waxaynu iska garan karno daliil la'aan ama iska jasmin karra maaha sidaa awgeed baa qofkii si guud shahaadatun bilwasfi iyo shahaadatun bilcayn baa kala jira yacnii in cid sifo guud le janno ama naar looga markhaati kaco iyo qofka cayntiisa gaar ahaantiisa in naarta looga markhaati kaco si guud waxaa la odhanayaa kuwa gaalada iyo shirkiga weyn ku dhintay yaa waa min ahli naar dadka muminiinta ah camalada wanaagsan sameeyeyna waa waa min ahli janna si guud ashahaadatu bilwasfi baa la ydhaha qur-aankana deen badan bay kusoo aroortay in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaaika hum khayru lbariya jazaahum cinda rabbihim janaatu cadnin oo idinka in badan waxa wey qur-aan ku arka kadalika ahlu naarka laakiin markay noqoto ashahaadatu bilcayn ya ciddii deli loo hayuunbaa gaar ahaanteeda la odhanaya waa min ahli naar ama waa min ahli janna ma fahamte haddii kale waxaa iska noqonaysa yaa kugu yidhi hadii lagu dhaa maxaad u qabsa hadaad tira hebel waa min ahli janna oo tira ayaa kugu yidhi maxaad u daliila maxaad odhan ma qaybkaad ogtay ya waa maya weeyi ha yeeshee ciddii markaa wanaag iyo khayr badan aynu ku ognahay iyo toosnaan rajadaynu u badinayna waxaanu odhanay wallahi waynu rajaynayna ha ma odhanayno waa min ahli janna ama waa min kada ama waa loo naxariistay laakiin waynu u rajaynayna marka qofka dhinta had iyo jeer dadkeenu waxaa jira kelmad ay isticmaalaan maxay idhahdaan ahljanuha soo maaha maxaa u daliilin ahlujanaha ee khayr baan u rajaynayaa dheh laakiin ahlujannu ahaa arrinta noocaas wax way khatarteeda leedahay waa wax aanad ogeyn oo aad ka hadlayso walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu waay waxaa kaloo idhaahdaan marxuumkii marxuum hebel baa lamida marxuum waa almarxuum waa kelmad carabiya moogta almarxuum waa kii loo naxariista oo inuu marxuub yahay iyo inuu mucadab yahay maxaad ku ogaatay ya waa garan kartaan saxaabigii qiimaha badnaa ee ka mid ahaa min asaabiqiina ila alislaam ee muhaajirka ahaa ee dhintay iyadoo rasuulku joogo gabadhii la odhan jiray umulcalaa ay waxa weeye ka dul tidhi shahaadatii calayka abasaaib ana allaha akramak ya waxaan kaaga markhaati ahaa ilaahay inuu ku karaameeyey bay tihi rasuulka oo maqlaya wuxuu ku yihi sala allahu alay waslam wamaa yudriiki ana allaha akrama maxaa ku ogeysiiyey ilaahay inuu karaameeyey ya hadda fadaaishiisa waa nin la garanayo macruufa marka calaa kulli xaal masaladaasi tacaynkaasa weeye qofka musiigaana waa loo baqaya wallaahi kaa wana kumaan ogeyno waxa weye waan u baqanaya sidaas ayaa la odhanayaa laakiin in layska jasmiyo maya sheekha laydhaa ibnu abilcizna markuu daxaawiyaha sharaxa matniga daxaawiyaha sharaxayo wuxuu soo raraa saddex qowl bay salafku masaladaa ku lahaayeen buu idhaahdaayo qaar waxay odhan jireen ambiyada mooye cid kale gaar ahaanteeda looga markhaati kici maayo jannada qaarna wuxuu yihi waxay odhan jireen qof kasta oo mu'mina oo waxa weeye nasku sheegay baa looga markhaati kacaya waana sida loo badan yahay qaarna waxay markaa odhan jireen waxa weeye ciddii dadka mu'miniinta ay jannada uga markhaati kacaan si guud dadka mu'miniinta ah ee yaqaana ee weliba lagu kalsoon yahay hagaagsani maaha qaar isaga dee iska ammaanaya uun oo waxaana ogeyn ka markhaati kacaya dadka wanaagsan ee cuduusha ah ee muminiinta ah ee toosan ee hagaagsani qofka isku waafaqaan ay idhahdaan waarkaasi qof wanaagsan buu ah waarkaasi jannadu gelaya ya inuu waxa weeyaan maaragtay culimada qaar baa yidhi marka calaa kulli xaal axaadiis bay xujaysteen axaadiistii rasuulka janaasadii lala soo maray wajabat uu odhan jiray laakiin wallahu aclam dee wakhtigaa rasuulku isagaa joogay sala allahu alay wasalam oo maaragtay arrinta kale caddaynayay soo mah laakiin mar haddii aanu rasuulka joogin sala allahu aleyh wasalam xoogay qofkii wanaagsanaa in dee rajada loo wanaajiyo uun mooyaane kollayba in lagu dhiiradoo la idhaahdo waa min ahli ljanna ya iyadoo waxyaabaha jannada lagu gelayana qaar badanoo inaga qarsoone ay jiraan waxa weeyaan maaragtay ma aha ma aha weeye halkaasaynu u daynaynaa maanta subxaanaka allah wabxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online